tuulada xanshuuley oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar ayaa waxaa saameyn ballaaran ku yeeshay fatahaadaha webiga shabeelle kuwaas oo baabi'iyey guryihii ay degnaayeen iyo dalagyadii u beernaa qaar ka mid ah waxgaradka tuulada oo la hadlay idaacadda isnaay ayaa sheegay in fatahaadaha webiga shabeelle ay ku soo aaday xilli ay u diyaargaroobayeen soo goosashada dalagyadii u beernaa yaa fatahaada markuu sharacaynu aan fishaysanno oo muga walxaa idinsoo afgili raba aan dhahno ay mar walba ay soo go-aan saddex fasalay joogaan midna waxawaaye tula arkaba waxawaaye sanad iyo bar iyo laba sano ay ku jiraysaa marka hadda beeraha noogu soo horreeyey iyadoo markaas habuuq gaadheen waxawaayaa sisintuna markaas siibow ku dhowdahay ay soo go-een cawaday soo go-een cawadii ka dambaysana beeraha waa ku jireen marka dhibaatadaas waa dhibaato nagu soo naqnaqatay horta amarkaan waa amar dhaha laga keenay waxaa ilaahay sawrad qaadanaa ma imaanin fasalkan kule saddex fasal ay biyahan saa noo gelayeen ha ahaata maxume ewel waxay ku silmi jireen saraca beerahay ku silmi jireen maanta waxay naga galeen guryihii saana u jeedid wiishkaasa u jeedid ku jirnaa hortaada ka muuqato marka niya waa waxaan waa wax iska rabaaniya wax ilaahay keeno waaye wax ka sheeg ma lahan marka niya haddii oo maamulka uu awoodi karo in biyahan fasalkan ayna noo soo naqan webigaana laka buuro ilaahay kuuma daraadeena lakaga dadaalo waa nagu samaalahayd marka niya wax kaloon ka sheegna ma naqaano dhibaatadayna waa webigan oo saan banaanka noo soo seexiyey wixii aan fishaysaynoo beerahayna tirtiray guryihii ku xejiyey barxaddaana fadhiisiyey dhaxantaan dhadigaana keenay in dhibaatadan hayso waa intaas wax kaloon ka sheegna ma naqaan maadaama ilahay wax suuridaana aysan noo imaanin waxaana jirta in qoysaskii barakacay ay ku sugan yihiin goob bannaan ah maadaama guryahoodii ay saameeyeen daadadka fatahaadaha webiga shabeelle waxayna maamulka gobolka iyo kan hirshabeelle ay ka codsadeen in gurmad deg deg ah ay la soo gaaraan bulshada ku nool deegaanada hoos yimaada degmooyinka gobolkani horta dadkan maxay masaakiinta wax maahan suu keenay waa biyahan fatahaadda wax ka daryeela oo wax ka qabtaan aynan lahayn dalagii ay tacbadeen ilaa saddex fasal mar walba hadday tacbadaan mugay hawoodaan oo jirxayn walxad galaysiin abiyi soo galaan elu dhibaatada waxay sabaxeen beerta go'day hadda waxaa ugu dheeriyay in guryaha ay soo galeen oo dadka bannaanka lasoo tuuro oo maxay ahaday hoygayna haysan meel maxay ahaday guriga kuhida ma ilaayiin oo dhilmaayada iyo maxay ahayd roobka uu sagadaha dhilmaadada ku dhayso marka dhibaatada intaas haysa wax islaama u soo gurmaadee heelaan bulshada ku nool deegaanada hoos yimaada degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sanad walba sidan oo kale la kulma dhibaatooyinka fatahaadaha webiga shabeelle waxaana jirta in sanad walba sanadka ka dambeeya ay kordhayaan saameynta fatahaadaha webiga shabeelle ay ku yeelanayaan wax soo saarka beeraha iyo midda dhaqaale